idiin soo gaaraya waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xulashada waraysyada reediyo cadaado oo hadahan oo kale marka saacaddu ay soo dul istaagto aad ka maqal dhagaysataan mawjadaha sideed sideed dhibic shan mekartis iyo mawjada sideed sideed dhibic eber mekartis ood kala socotaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxyaabaha saaxiibayaal aan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbin doono idina aad ku maqli doontaan haddii allaha awooda leh ogolaado waxaa ka mid noqon doona ciidamada booliiska ee maamulka galmudug ayaa waxa ay maanta howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan ee gobolkan galgaduud haddaba goobaha ay howlgalka ka sameeyeen waxa ay qaar ka mid a fariisimo ku lahaa dagaalamayaasha al-shabaab waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal falanqeyn iyo faahfaahin ku saabsan goobihii maanta howlgalka laga sameeyey sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanadii dhowaan ay diratu ku dhex martay beelaha ee dega gobolkan galgaduud ee galmudug falanqeyno ku saabsan iyo saaxiibayaal xoga caawa aan idinkaga hayno ayaan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha kale een idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doona haddii allaha awoodu leh ogolaado ciidamada booliiska galmudug gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxa ay howlgallo maanta ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb iyagoona ku soo qabqabtay dad gedayay qaad iyo sidoo kale qaadkii halkaasi lagu iibinayay intaba falqeyn ku saabsan ayaan eegi doonaa saaxiibayaal dhanka iyo gobolka banaadir waxaan idiin soo gudbin doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada dalka ee muqdisho cumar finish ayaa maanta waxa uu bulsho weynta ku dhaqan gobolkaasi kula dardaarmay ka hortaga caabuqa coronavirus ama covid nteen waan idiinsoo gudbin doonaa saaxiibayaal waxaan kaloo idiinsoo gudbin doonaa inta barnaamijku hawada ku jiro guddiga ka hortaga coronavirus ee maamulka ee puntland ayaa warbixintooda maalinlaha ah maanta waxa ay ku sheegeen arrimo cusub falanqeyno ku saabsan ayaan saaxiibayaal idiinsoo gudbin doonaa waxyaabahaad kalead maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka koonfur galbeed iyo madaxda maamulada labada gobol ee shabeellada hoose iyo gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay ka wada hadleen kulan ay maanta ku yeesheen magaalada baydhabo ee xaaladda caabuqa coronavirus ama covid nteen maadaama qofkii ugu horreeyey uu soomaaliya ugu geeriyooday magaalada muqdisho ee soomaaliya falanqeyn ku saabsan ayaan saaxiibyeel idiinsoo gudbin doonaa qeybaha dambe ee barnaamijka waxaan idiinsoo gudbin doonaa kalamaan iyo heestan waad maqli doontaan saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha sideed sideed dhibic shan mekartis iyo sideed sideed dhibic eber mekartis ood kala socotaan magaalada dhuusamreeb ee caasimada galmudug iyo agagaarka magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow markan aynu ku bilowna e maamulka iyo ciidamada booliiska iyo nabad sugidda galmudug ayaa maanta waxa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolkan galgaduud iyagoona gaaray deegaano badan oo horay ay dagaalamayaasha al-shabaab gacanta uga hayeen deegaanada qaayib baxdo cadakibir iyo ardo ayaa ka mid ahaa goobihii howlgalka ay ka sameeyeen ciidamada maamulka galmudug qaybahooda kala duwan iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya howlgalkan waxaa iska kaashanayay ciidamada sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa iyo sidoo kale ee taliska degmada cadaado ee booliiska ee galmudug howlgalkan ayaa intii uu socday waxaa lagu eegay goobo ay ku sugnaan jireen al-shabaab oo ay ka mid tahay magaalada qaayib oo horey ay maxkamad uga furteen sidoo kale waxaa ciidamadu maanta ay gaareen magaalada baxdo ee gobolka galgaduud oo ay sidoo kale sanadkii hore ee al-shabaab xilli habeen ah ay soo gaareen islamarkaana ay khudbado uga jeediyeen shacabka deegaanadaasi sidoo kale waxaa goobihii inta badan ay soo mareen ciidamada booliiska galmudug ay kula hadleen dadka deegaanadaasi iyagoona la kulmay maamulka magaalada baxdo kalana hadlay arrimaha ee haatan gobolka ka jira sidoo kalena kusoo hadal qaaday in al-shabaab aysan wax dacwo ah u aadin inta ay ciidamada booliiska galmudug ay ku dhow yihiin sidoo kalena waxa ay soo hadal qaadeen in ciidamada booliisku ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan ciddii dacwad u aada deegaanada ay ka arimiyaan al-shabaab isla wararka howlgallada ciidamada booliiska galmudug ayaan ku guda jirnaaye magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidoo kale maanta waxaa laga sameeyey howlgal qorshaysan oo ay sameeyeen ciidamada ee booliiska galmudug waxaana howlgalkaasi inta badan lagu baacsanayay goobaha qaadka lagu iibiyo ee magaalada dhuusamareeb iyadoona goobihii ay ciidamadaasi tageen lagu gubay qaad sidoo kalena bulshada lagu wacyigeliyey in aysan qaadka iyo waxyaabaha la midka ah aysan ka ganacsan taliyaha waa taliya ku-xigeenka saldhigga ee degmada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oon caawa qadka telefoonka goor sii horreysay kula xidhiiray ayaa waxa uu iiga warbixiyey xaaladan isagoona sidoo kale soo hadal qaaday in howlgalka uu sii socon doono muddo maalmo ah si looga hortago cudurka coronavirus loona waa fuliyo amaradii ay dowladdu soo saartay hagaag saaxiibayaal codadka oo dhammaystiran goordhow ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda leh ogolaado markan waxaan eegaynaa dhanka iyo koonfur galbeed soomaaliya oo xaalado ay ka jiraan deegaanada maamulka koonfur galbeed waxaa howlgallo laga sameeyey sidoo kale ee deegaanadaasi laamaha ammaanka iyo sidoo kale maamulada gobolada shabeellada hoose iyo maamulka gobolka baay ee maamulkaasi ayaa sidoo kale waxa ay ka wada fariisteen arrimo ku saabsan wacyigelinta bulshada iyo sidii deegaanadaasi looga faa'iideyn lahaa bulshada ku dhaqan gobolkaasi inay ka foojignaadaan caabuqa coronavirus ama covid nneteen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan xaaladda kahortaga coronavirus ee kulankaasi maanta looga hadlay sidoo kale waxaa hadalka uga sii dambeeyey laamaha amniga ee saraakiil ka tirsan iyo sidoo kale labada guddoomiye ee gobolada shabeellada hoose iyo gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya hagaag saaxiibayaal meel walbood joogtaan iyo si walbood maqalkayga radio cadaado idiin soo gaarayo cilado farsamo oo jiraha ayaan xallin doonaa haddii alle ogolaado daqiiqdo kooban awgeed waxaanan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan caawa idinla wadaagi doono ee barnaamijkan ku saabsan inta uu hawada ku jiro isla markaana aan ku maqli doontaan barnaamijka xulashada wareysida ee radio cadaado
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydaan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar
hagaag saaxiibayaal cilado farsamo oon daqiiqada hawada ku kala maqnayn ayaan xalinay markan waxaan eegi doonaa warbixintii gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo ee ku saabsaneyd kulamadii maanta halka ay maamulka koonfur galbeed kaga yeesheen xaaladda caabuqa coronavirus ama covid nteen ee gobolkaasi isla markaana inta badan lagu lafaguray sidii bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay ugu hortegi lahayd xaaladda coronavirus wali baan iska kooynay eh, guddida wacyigelinta ka hortagga cudurka coronavirus oo naskajara golo wasiira maamulka gobolada shabeellada hoose baa iyo boqol maamulka degmada baydhabo iyo taliyaasha qaybta eh, booliiska koonfur galbeed iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee militariga soomaaliyeed waxyaabaha geedka sida guudna nastagaadii shirkan wali haaya guud ahaanba sidii wacyigelin guud lagu soo dhiifadhi cudurkan coronavirus oo adduunyada dhibaatada ka haya siduuna dheego haynoona soomaaliya wali la sheegay in hal qof ka dhamaday dallamihi sidii afarena laku heli ilaa todoba qofna la sheegaa in cudurkaas laku heli reer koonfur galbeed soomaaliya hoobeenna walina furna lama jid jidka muqdisho ku kooyow iyo haytay jidka mandheera dalka kenya ku kooyow siduuna dheeganayna magaalada mandheera oo ka taalla xuduuda eh, kenya iyo soomaaliya ilaah ku sheegay in lamalan oo viruskaas qabaan eh, laha ku heli maadaama dadka reer koonfur galbeed soomaaliya anjoo badan iyo ka noolyiin wadamada etoobiya iyo naytay kenya weli la ku yaabee diyaaradoogi maadaama la hiriin iyo habaha inay jidka hamaraayaan waana magaalada baydhabo iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya intooba un gudub u koraan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya way diyaariday jid walba oo laha ku galow eh, magaalada baydhabo ini oo la jeeye shaqaala xirfadan la iyo naytay qalabkeela ka baarafadii cudurkaas coronavirus ee tanka bacd tankel waybwa ciidamada waybaanka diyaanay dadkan oo magaalada jaadka tuugnimadaha ka gelayaw qof kasta oo askari ee ciid- bilaantan jaadka oo dadkan jaadka dhumulaysi magaalaha gelayaw ku lug lahaada wayba la waafajiyi doona sharaga maana malan dulqaada doona maana malan dulqaada doona haddii ilaahay ara tilaabo kasta oo ni habboonka qaadadoon hoob ilaahay ara dadka bilaantan oo jaadka gadaas ama dadkan jaadka ganasdaw waa inka diyaani intiyo jaadkan eh, isku dhaafan si sharci darre ee jaadkan malan ogol degmadan baydhabo khaasatan gobolkan baay malaka ogol qof alla qofkii laka araga mal in sheegna meero kor maana meero doona qof kastoo jaadka kulug lahaada id kasto haata malan dulqaadaw hindhowna malka dabooldaw hoob ilaahay er taasa geedka shirkaan jira id kasaabsinye ciidamada oo buliiska oo ama ciidamada qalabka sida sidooba berdaala awdiina goofgaduud duunuulay goofgaduud manaas argaduud wayn sheegane antionayo jaad lanki jaad hataa wadeed mee lanki aamaw la arg hataa antilaha gobad si- sidaas daraadiye may arag waxayna beryaalkan ani arday walla mamnuuce oo ah jaadka iyo warkasta oo wadamo kale oo bannaanka noo e ku kooyaw oo amarna ku bihi ini arday wadankan galna ee ni arday ko- deegaanada koonfur galbeed deegaanada koonfur galbeed ha galo hayaan iyo aragni een may kumid ah jaadkasa kumid ah een alaabaha arday ku kooyaw meelo kale lin ogolayn totari way la joo- roojiyehin war alla walaay banaanka wadanku koow iyo walaay gudan koow oo gobolada kale oo soomaaliya hataa ani lamiska dareerna Si- taasoo ujeedadii ata ani laka xakamay ama laka horsurma faafida cudurka dilaaga ah ee coronavirus sidaas daraadiye jaad yaa se- handhalaanahan galohay magaalada baydhabo taasoo arday lahamarsiiwahay meelo arday unankasaana oo arday een, saqaldan haka galohay Een, deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka baay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada booliiska lankasta oo mas-uul eh oo arday xilkas eh may arday la fareey ini arday een, jaad walaale raw mamnuuc ku eeyin een, lanki ganacste oo walaalaas hadda hamiyohay ini arday ku ganacsadana hadda taas may lin qaaday inuusu faafiyaha cudurka coronavirus isu eeyi sidaas daraadiye een, dowladda koonfur galbeed may go-aansatay ini arday laku horseeda wal kasta oo een, sheeko geliya inay faafiyayaan een, cuduradaas
arrimo kale geedka lagu sharaaya jara arrimo wasooyin badan ayana coronavirus jaab badeecadoo kati hatu koorna tibii koonfur galbeed aan waraysi oo qaaday oo tadaruuriga oo lakii oon beritaan ah shalma jeeradna sheegay haddana sheegohay una marka mahnin degaan diyaaradna raashin ma neeshaanana jidkana neefurni raashinkana neen koxoa dadka umutiya uunta kubaday marka unku digaana unku digaana gudoomiyaha guddiga ganacsatadana un weydhana arrimo ganacsigana ku hadlaan saraflayaasha meeliyo deersiin sarafka wal ogi madi udubkuun ha sheegayna saraf walahay wal ogi korankaysuuna dareere hadda koran ku hadalay hatan arrintaas doo kuma dhee idin jareedna ka koobina marna heedo ni qodobaaan jaadkan oo ku koyo ee kenya iyo ethiopia oo laaka geliya mootooyinka oo dalka lagu sheeniba corona virus ku jara maanku dugaane marneed koonfur galbeed ee gaar ahaan gobolka baay marne inona wal jaad dharaa waxaan gala koran bulshada ka ganacsadaasi jaadka marneed faa'iido wali ku wala fadeen horaan kolen ini marneed faa'iido lamaad udur leen sugaay may marne faa'iido bees mal sugaay maanka baaqane iniyo dhaafan jaadkan dhuu malaysiga geliyayan qarjijeegahan maraayan al-shabaabku naftiisa obkaaro iska dilaaw marneed iniona yoo roojiyaan
waayahay saaxiibyaalkaasi ee cododkaas aad maqlaysiin waxay ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ugu horeeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi iyo sidoo kale ee saraakiil ka socota lamaha amniga ee magaalada baydhabo ee caasimadda koonfur galbeed iyo sidoo kale ee xubno ka kala socday ee labada gobol ee waa labada guddoomiye ee labada gobol ee baay iyo gobolka shabeellada hoose inta haddii aynuga soo gudubno waxaan usoo laaban doonaa markan codadkii labada farsamo ay nooga baaqday iyo howlgalkii galmudug ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidan hore idan kugu sheegnaba caasimada galmudug maanta waxaa laga sameeyey howlgal lagu eegayo dhanka muqaadaraadka gaar ahaan qaadka lagu iibiyo ee magaalada dhuusamareeb taliyaha ee waa taliya ku-xigeenka saldhigga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug cabdixakiin cali oo howlgalkaasi hogaaminayay ayaa waxa uu caawa qadka telefoonka goor sii horreysay igu warramay isagoona iga warbixiyey halkii ay maanta howlgallada ka sameeyeen iyo howlgalladani inta ay socon doonaan intaba
wallahi anigu howlgalka anaga maanta aan sameynay howlgal wuxuu ahaa amar dowladeed oo dowladda dhexe ee soomaaliya kasoo baxuu ahaa iyo taliska galmudug maahana wax anaga noo gooniya anaga ala nabad aan usoo koonaa muusan ahayn waayo sida hadda waad kaleeliya ka arkaysiin waa qaabka un maahana hadda tan wax rabada aan qabanay ma jiraan laakiin yahay kala imaan doonaya oo dhammaanteed waa la mid qaabka iyo khamriga iyo xashiishka iyo calabka iyo waxaas oo dhan waa waa ka tagadaan haddii alla ma isku mid waayay caasimadii galmudug ee dhuusamareeb aad joogtaan waxaanan ognahay in deegaano ka mid galmudug ay yimaadaan muqaadaraadka iyo waxyaabo la mid a taliska galmudug maxaa uga qorshaysan arrinkaa
taa waxaa ugu khasaysan dalka galmudug waa qolo walba kolley degmay xukuntaa iyo dhalay joogtada loo xil saaray marka cid walba xilkeeda kasoo degaysa sida looga dego shaqada u qaban weysataa taliska guud ee galmudug waa la xisaabtanaya galmudug taas waxaan anaga shaqaan ku leeyahay ma ama anaga noo yaala ka dhuusaareeb ahaan waayahay ka dhuusamareeb ahaan waxaan ognahay in dhuusamareeb ay jiraan meelo lagu iibiyo qaadka sida maantaba aad howlgalkiina ku samayseen qaadkaasi ma yahay mid joogsan doona howlgalkusi ma yahay mid sii socon doona
howlgalka waa socona howlgalka waa socona saabka joosigiisa markuu hadda bala qaadi karna waxa keedaan waa biniaadan laakiin naga dabagalkeenu un ma istaagayo haddii alla yidhi waayahay ciidamada amniga ee dhuusamareeb haddii qaadkan uu joogso waayo ma jiraa howlgallo kale oo aad qorshaynaysaan in aad ku soo qabataan dadka muqaadaraadka ka ganacsanaya ee dhuusamareeb
waa jiraan waa jiraan ayadan haddii alla yidhi magacan la qorshaynaa laakiin waa waa wax taladka laga sugayo taa xilliga ay timaadaan laga howlgeli karaa ama laga qarsan karaa maahan ama wax laga sheegi karaa hadda taa wax hadda naga qosaysan ma jiraan dadka dad oo shaksiyaad inaan badmaamaysano laakiin beelada qaadka sidaliyo katalbaankaasaan
waayahay dhuusamareeb waxaan ognahay qaadku wuxuu uga yimaadaa dhan dhulkuu ku yimaadaa xuduudo kala duwan buu ka soo galaa xuduudaha ma isku daydeen inaad xirtaan si loo joojiyo arrinkan
taa wuu jirtaa ayagana taas qorshaas wuu jiraa waana kolley lala hadlay marka inuu dhaqankaa la rajeynaya ayagana dhanka xuduudda ka joogsaday sida kenya buu uga joogsaday ethiopia loo joojiyay haddii alla yidhi
hagaag saaxiibyaalkaasi wuxuu ahaa taliya ku-xigeenka saldhigga degmada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo caawi igu warbixinayey qadka telefoonka kadib howlgallo maanta ay ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug muqdisho haddii aan usoo laabano markan maamulka gobolka banaadir ayaa maanta waxa ay howlgallo kala duwan oo dadka loogu wacyigelinayay sidii looga hortegi lahaa coronavirus ama covid nteen ay ka sameeyeen magaalada muqdisho iyagoona sidoo kale gudoomiyaha degmada waa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish uu bulshada kula dardaarmay in ay qaataan amarada wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka guddiyada ka hortaga caabuqa coronavirus ee gobolka banaadir si loo xakameeyo coronavirus oo uu sheegay in bulsho badan uu waxyeeleyn karo haddii aan laga foojignaan cumar finish oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
waxaa jira allah naga haayay adduuweynaha ku soo kordhay cudur halis ah saameeyey dadkii iyo dhaqaalahoodii ee runtii magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa dadku inayan ka warqabin waxaa soo gaartay bukaan cudurkaas waa soo gaaray dad badan ayaa u il daran qaarna waa u dhinteen anigu aan garanayo qaar aniga garanaayo aan dibad ka imaan oo dalkooda joogay ayaa ku dhintay oo qaarna la aasay qaarna hadda aan weli la aasin arrintaas marka waa arrin halis ah si fududna loo kala qaadi karo sidaa darteed tacliimaadka iyo talooyinka laydi siinayo oo dhakhaatiirta iyo meediyuhu uu bixinaayo waa in sida uu yaha loo qaato taleefanka adiga aa haysatid marka aad meel wacdo ama adiga lagu soo waco talooyinka ku siinaya dhegayso sida uu kuu tilmaamayana raac haddii aan la idmo haddii meel walba laydinkaga fududeeyey inaad tidhaahdii waa been waxba kama jiraan waa wa taas waxa waay waa niyajab waa dhab waa jiraa ma jiraan wax aan idinkaga sabanayno inaan baa idiin sheegno laakiin haddii bulshadeenna dhib uu ku yacni la soo gudboonaado oo dhibaatadii ay beensadaan oo halistiina yacni ay ay ku jirto magaaladii waa murugo waay marka arrintaas waa dhab waa jirtaa inta ayaan faraha ka bixin waxaa la rabaa in aan laysu dhowaan inaan guryaha laga soo bixin inta karaanka ah in afka la duubto sidaanoo kale iyo in si joogta gacmaha loo dhuqo dhammaan talooyinkaas waa kuwa mar walba lagu celcelinayo waxaa la idinka rabaa markaa talooyinkaas inaad qaadataan si loo gaaro bulsha caafimaad qabta
hagaag saaxiibyaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada dalka ee muqdisho oo ku la hadlayay bulshada ku dhaqan gobolka banaadir iyo guud ahaan shacbiga soomaaliyeed si looga hortago coronavirus ama covid nteen markan haddii aynu u weecanno dhanka iyo puntland guddiga loo xil saaray ka hortaga coronavirus ama covid nteen ee maalinlaha usoo saara warbixinada kala duwan ee lagu wacyigelinayo bulshada lagulana socodsiinayo xaaladihii ugu dambeeyey ayaa maantay oo khamiis ah waxa ay soo saareen arrimaha ku saabsan covid nteen ee deegaanada puntland guddiga oo ka warbixinaya arrinka ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalooyinka waa magaalada garowe ee caasimada puntland iyagoona ka warbixiyay xaaladaasi
waa warbixintii maalinlahayda guddiga ka hortaga caabuqa sagaal iyo toban ee dowladda puntland ugu horeyn waxaan duco iyo maxay ahayto ilaahay naxariisu weydiinaynaa wixii dhintay soomaali guda iyo dibadda allahau naxariiso jilooda allah ka waraabiyo qodobada maanta guddigu uu soo bandhigaya waxaa ugu horeeya in aan maanta wax kiisoo cusub oo la karantiimeeyey inuusan jirin puntland maanta waa bishu tahay sagaal bishii afraad laba kun iyo labaatan wax kiisoo cusub oo la karantiimeeyey ma ay jiraan guddigu wuxuu ku wargelinayaa dhammaan guddoomiyeyaasha gobolada iyo degmooyinka dowladda eh, puntland in ay wacyigelinta eh, muxuu ahaa barnaamijka wacyigelinta ee ka hortagga caabuqa sagaal iyo toban inay si gaara isxe isaga saaraan oo ay maxay to adkeeyaan barnaamijkaas Een, wuxuu guddigu sidoo kale een, la socodsiinayaa bulshada inay weli mamnuuc tahay in een, maxay ahayd toy een, een, in laisugu yimaado shirar aroosyo ee, kulamada garoomada ciyaaraha iyo een, goobaha kale ee dadku uu isugu yimaado Een, qodobkaas macnihiisu waxaa weeye in laisugu yimaado meel dad badani waa mamnuuc baa dowladda puntland xaggeeda ka tahay een, een, caabuqa ee, coro- een, ee, corofo- ee, cor- coronaviruska sagaal iyo toban awgiis Een, een, waxaanu lagu wargelinayaa guddigu ku wargelinaya ururada siyaasadda Een, in ay joojiyaan kambeynka iyo istimaatinka dadka ay isugu yeerayaan een, oo ay hakiyaan een, caabuqa sagaal iyo toban awgiis inaan la ogolayn in dad badani meel isugu yimaado wakti waa u heli doonaan xisbiyada iyo siyaasadda ay maxay to ay kaga gutaan guddigu wuxuu sidoo kale een, ku wargelinaya laamaha amniga ee puntland inay adkeeyaan xuduudaha puntland een, si loo yareeyo dhaqdhaqaaqa maxay ahayd toy een, inagaga imanaya een, meelaha ka baxsan xuduuda puntland loona ilaaliyo beedqabka een, dadka reer puntland ugu dambeyn een, guddigu wuxuu een, ee, sanduuqii ka hortaga een, maxay ahaato dhaqaalaha loogu ururinayay muwaadiniinta reer puntland inay xil iska saaraan sanduuqaas contributionkooda cid waliba een, in ay ka geysato een, xaaladdu waa sii adkaan kartaa allah inaga hayo waana ka ducaysanaynaa Een, intaas baan maanta qodobadii een, maxay ahaato warbixinta guddiga ee, ka hortaga caabuqa sagaal iyo toban intaasaan kusoo gebagabeynaynaa ilaahna
hagaag saaxiibayaal qaybihii dhexe dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markan waxaan idinku soo dhoweynayaa saaxiibada xubinta kalamaan
kulmiya islaamig gurbeeyiyo naga qaadkadeedko kaalmeeya eebow naga kaafi cudurka irbad iyo kaniiniyo kimistari wax curiyiyo kasma waxaannu haynaba kala dhowr afkaagiyo gacmihiiyo korkaago kolna meel ha aadine joog kadinka mooye karti kale la waaye naga qaadkadeedko kaalmeeya eebow naga kaafi cudurka anna intaas waxaan ku sii daraahow kariim allow karonahan kahanaye naga korqaad kariim allow karonahan wakahane naga korqaad warniyow abdilow hoob lehees oo kadabaleto hoob ludoay oo kadabaleto quraan wala agran oo kadabaleto ludoay ba aamin shirey makaakato laami saasa bal kareme oo tirmeeta naga tag waxaa tiriba lagu yiri owduna waa wara soo baro war gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish wuxuu yidhi dad aan aqaan ayaa koroni muqdisho ugu dhintay kuwo kalena waa la il daran yihiin marka dadka soomaaliyeed waxaan uga digayaa inaan la dhayeysan cudurkan warnamiyow maysiin warsadey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqu magaalada waa markii hore ka magacaawanaay ahna wasiirka caafimaadka andaleey tiro badan war gudoomiyaha gobolku isagaa dadka mas-uulka eh wuxuu yidhi dad baan weli aaminsanayn inuu xanuunkaani ka jira magaalada hase ahaatee sabab aan shacbigeenna been ugu sheegnaa ma jirtee ha laga digtoonaado xanuunkan warnimayo hadda ka hor waxaa la yidhi nin been lagu yaqiinaa yimid oo dhahaya colaa nagu soo fool leh dadkii waxay dhaheen war waa beenta hordoo naga tag ninkii dhulku ku galgashay wuxuu yidhi war olku waa nagu soo dhow yahay beenta waa kugu naqaanahay sii dheheen wuxuu yidhi war walaalayaalow been waa sheegi jiraye ma galgala jirin marka hadda ninkaas waxaan ku xasuustay nabadii nolol wax kastoo dadka ay muqdisho jooga u sheegto ka rumaysan maayaan laakiin waxaan kula talinayaa inay galgalato si looga rumaysto war dowladdu wax galgalasho oo u dhiman ma jirto sababta oo shaqaalihii ay ku sheegeen inuu cudurku ku dhacay sawiradu ay soo bandhigeen war heesaa tu koor may bahaytay galgalashaalka jama gooyse gabaldhamaageed la koraaye madidad dadkii goolana galgalsho bilaaban maaha nabadi nolol war haddii la galgasho iyo haddii la iska dhaafaba waxaa xaqiiqaha corona inuu cudur jira yahay soomaaliya inuu ka jiraana waa xaqiiqo marka cudurka ilaahay baa keene ha laga digtoonaado warna miyaw ilaahay may baadhay bani aadanka masiibuus garantiisan gashaandana muqobadaasa laakiin masiibo naftiya laamigu malangii fida inoo laka taxdiruu dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dib hulaaqeey naaqatee aan maqli jira dindambayntoon dib u bixiyaan ka dardarme ka digtoonow dab hulaaqay noqote
dunida baaba'shay dalka soo galyay karoonahane ka digtoonow dib hulaaqay noqote
guriga ha ka bixin dadkana ha salaamin albaabkana xidho ka digtoonow dab hulaaqay noqote kaasna wuxuu ahaa fanaanka wacyigelinta cudurka coronavirus ee cabdikuus war war ma haysiine maydka ra'iisul wasaare hore nuur xasan xuseen berriyo jimcaha baa la aasayaa xabaalaha muslimiinta london aan lagu aasayaa war maydka ra'iisul wasaaraha inta la soo qaado dalka la keenay in aas qaran loo sameeyo miyaanay ahayn aryaxaa lagu soo qaadaa adduunyadaba karoonihi isaga dilayaa jeebeeyayo hal dayuuradoo nuuxsa karta ma jirte oo kaale diyaaradahana ma coronavirus baa ku dhacay war warkaan naga dhex gelinine tacsida ra'iisul wasaare nuur cadde isniintaa la soo gabagabaynayaa khayr waayo haddaan afciidka bixiskiisa arbaca laga dhigin culummadu waxay yidhaahdeen qof kastaaba meeshuu joogu uga qaybgeli karaa janaasada nuur cadde haa sax waay lan welba muslum emeelisrowas janaasatul qaayban kudukudukor war meydku waa badan yahe xudaydinama jimcaha kale lala sugayaa oo dadka intaas farinjeer maa lagu haynaa warwar mahay sida kumanaankii qofoodoo new york ku dhintay waxaa la yidhi ilaa hadda lama aasinoo xabaal wadareed baa loo samaynaya marka dadkaani faranjiyeerka waysaga haystaan meydadkii ha la yaabina aryaanaha war ma haysiine nin heer muduga ah ayaamahan karoone karoone karoone ku bata asaa war yaab loo ka soo baxay wuxuu yidhi jinnada waxaan uga soo baxnay nebi aadan iyo abootaxaawo geed laga xaaraantinimooyey cuneen haddaana kobolishiinaas cunay miyaa adduunyadi looga tegaa cabdulow bilow aadmiga cunna jalli baan halka reebin war kuri yaroo iyaalkun iphoneka isticmaalayaan eh yo may baa dheeri jiray iphone 11 baro iyo weliba aragay covid 19 iyagoo ku wareersanya oo shiinaha weliba dooligiisii ngaamow yo markaas may aska jaray shiinaha may baa tinin diyaariyo hayaana covid 20 baro halin goob adduunyada ay ka hirnay ahaahe war war ma haysiina hay-adda who maraykanka intaan karoonuhu ku faafin ayay u digtay donald trumpna wuxuu yidhi warkeeda waxba kama jiraan waa fududaystay ayaan dhaweedna barasaabka new york wuxuu yidhi w h o hadalkii madaxweynuhu ka diidey maantaa la hayaa cawaaqibkiisii kadibna odo trump oo arrintaas ka xanaaqay wuxuu yidhi w h o lacagtaan sii jirnana waa ka jaraynaa waana fashilantay shiinaha iyo shuuciyadayna la shaqaysaa fori kadibna madaxa w h o ayaa hadlay wuxuuna yidhi donald trump cudurkaani waa cudur halis ee siyaasadda ha ka daaya iyo wararka maalaayacniga waa runtiis sababtoo ah hadday w jo wax qabanayso donald trump saycoloji ahaan uu xanuunsan yahay may daawayso war w jo wadamada afrikaanka cudurka naga sheega ay leeyihiin donald trump in laga sheega u didaya waryaa donald trump dhaqaaliga ka baxe wadamada afrikana dhaqaaliku way diyohayaan war tataros dhaganos ananas ninka la yidhaa oo w h o madaxda ka ah nin etoobiyana waa la yidhi qaraabo aan nahay marka toron muxuu ka rabaa aryaa muuse saad u joogta beriga ma waxaad keenta takaros dhagaros nagaros oo etoobiyaan aan qaraabanaha beriga war muuse ma iga faraasi beri aunba etoobiya walaalaa nahay meel walba ku weerasay madi ima jimaba war idinka ha ka harina isdhexgalka geeska afrika iyo waatanimada ka dhex dhalatay war war mahaysaana waxaa la yidhi hogaamiyaha dimuqraadiyadda geeska afrika waa madaxweynaha faweerka hogaamiyaha isdhexgalka geeska afrikana waa ra'iisul wasaare abi hogaamiyaha la macaamilka labadoodana waa madaxweyne farmaajo la yidhi guda wariya nabadoonka geeska afrika u farmaaja aryaadhaha war ma haysiina hogaamiyaha geedfadhiga geeska afrika waa madaxweyne ismaaciil cumar geelle olada reyaal arrintaa sheegteen looma dhamma xagaad muuse biixo uga tagteen argaboosow iska aamus muuse muuse ku ilaa baa la yidhi war guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan wuxuu yidhi caalamku haddayna aqoonsan waayeen faraha ha nagala baxeen oo hana daayeen aryaadhaha ra'iisul wasaare khayr karantiinow isgeliyaa la yidhiye warkaasu ma runaa mase waa been hadduu run yahay laif uu soo geli lahay ilaah warkaas been ka dhig sababtaa xooga wadaniyiintao dhan waa ka qaadayaan hadduu run yahay aryaadhaha agaasimihii guuda wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala waa la karaantiilaa la yidhi ma rumaa mase waa been iyaduna war agaasimaha isbitaal banaadir fartuun shariif aabbaheedaa dhintay allah u naxariiso qaraabadana sabar iyo imaan allah ka siiyo dadka soomaaliyeedba alla ilaahay alcadaalana samir allah ka siiya waan uga tacsiyey haynaa warwar ma haysiin madaxweynaha somalilan muuse bixi oo beerba haddii ku taalo jooga wuxuu yidhi odayaasha qaqaylinay afaaraha somalilan faraha kala baxaan haddii kale sidii dad korona qaba camal aan qoratiilena war wasiirka beeraha puntland wuxuu yidhi saddexda bilood ee soo socota cunto nagu filan waa haysanaa xuduudahan waa xiraynaa war waa la yaabe puntland yay xuduud la leedahay adeer somalilan qarannimadeeda cidda firi kartaa ma jirto xuduudaheedana way ilaashanaysaa warnimada waxaa la yidhi ameerika markay korontada ka tagto waxay isku dayaan inay la hadlaan shirkadda korontada si ay cilada u ogaadaan shiinuhuna markay korontada ka tagto inay samaystaan bay isku dayaan laakiin soomaalida markay ka tagto bannaankay u soo baxaan xaafadahayna fiirfiiriyaan markaasay waxay dhahaan iska da xaafadahan inay ka maqan tahay war saas maaana naga tag shiinaha markii coronavirus ku dhaco waxay isku dayaan inay ka hor tagaan maraykanka markii coronavirus ku dhacana waxay isku dayaan faranjiyeerada meydadka ku aruurin lahaayeen inay samaystaan soomaalida markii coronavirus ku dhacana waxay isku dayaan dhammaantiis inay inkiraan war magaaladii wehaame karoonuu ka bilowday shiinaha xayiraadii waa laga qaadaa layidhi wajibi haho may dheen aryaadhaha waxaana xaa nooga jira unkaaba xayirana war waxaa la yidhi kursi baanu koolkoolinaa kuray sidiisii xil karoona lagu doonayaa waa kan oo kale gabaygaaga waa qaran dumis waryaa kala sikada
naga taga karoona alla idinkuma ride
hagaag saaxiibadaena maqal dhegaysanayo intaa haddaan uga soo gudubno saaxiibada xubinta kalamaan qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay barnaamijka waxaa caawa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed anigu waxaan ahay jira jaamac jire dhanka istuudiyaha koowaad ee magaalada cadaado waxaa farsamada qaabeynayay cumar axmed ibraahim suxayfa istuudiyaha labaad ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa iska lahaa cabdifitaax sbiyaad tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lacayna waxaan idinkaga tegayaa heestan nabadgelyo
Thank you. Asmut geri geri